somalilan ayaa guddi wasiiraa u saartay qorshaynta iyo talabixinta sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka cuntada iyo biyaha ee somalilan guddigaasi ayaa toddobaadka bishan maarj ugu horreeya u qoondeeyey toddobaadka kor loogu qaadayo wacyigelinta wax soo saarka dalagga beeraha iyo biyo qabatinka sahare ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay mahadsaned maxamed wasiirka qorshaynta somalilan doctor sacad cali shire oo hormuud u ah guddigan loo xir saaray kordhinta wax soo saarka cuntada iyo biyaha ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu mashruucani u taabagelayo iyadoo uu sheegay in maanta iyo berrina ay soo bandhigi doonaan waxyaabo ay toddobaadkii lasoo dhaafay soo daraaseeyeen
barnaamijkaas wuxuu ka koobnaan doonaa toddobada casho wacyigelin iyo doodo waxaanu xagga dambe ku dambayn doonaa ku dhammaan doonaa shirweyne iyo bandhig bandhigaasoo dhici doona bisha maarj labadeeda ilaa saddexdeeda ka dhici doona dalka mansuur ujeedooyinka laga leeyana waxa weeye inaynu isku baraarujinno xaaladda cunto biyo ee ka taagan waddanka iyo sidii loo dhiirigelin lahaa inaynu waxaynu cunno amba quudanno la soo baxno cunto iyo biyaba dadkana ugu dhiirigelinno sidii ay u cuni lahaayeen waxyaabaha waddankeenna ka soo baxa iminka boqolkiiba shan iyo siddeetan waxaynu cunno wuxuu ka yimaadaa debadda taa waxaan doonayna wax ka bedelo sidoo kalena wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac faarax buureed ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda uu leeyahay khayraadka badda iyo sida aanay dadku uga faa'iidaysan innaga dhibaatada haddayna haysato sida la sheegay siddeetan iyo shan boqolkiiba waxaynu cunno dibaddan ka keennaa weliba dibadda ha laga keenee wixii dibadda laga keenayo inagu dhaqaalaheenu ma goyn karo oo ma goosan karo kadib waxay noqonay meesha qashinqubka ahayd oo innagaa wixii qashinkaa in laynoo soo waarido nooc walbay yihiin oo la keenayo haddii cunnada laynoo keeno ad aragtaan haddii dawada laynoo keeno ad aragtaan haddii wax kasta oo inagu aynu hadda isticmaalo oo dibadda laynoo keeno boqol kiiba shan iyo siddeetan kaba badan dee wuxuu badan yahay wax aan maaragtay tijaari laga soo dhigtayoo haddaad tagto waddamada caalamka ma goyn kartid hal kiilo inta uu ka jooga innaga kartoonkaa jooga marka waxaad arkaysaa iyadoo intaa la soo mariyay innaga waxaynaynu baaba'san waxaa laynoo keenay wax baaba'aya markaynu dhinaca kalluunka ka hadallo runtii kalluunka waad ogtihiin innagu bad dheer baynu leenahay siddeed boqol iyo lixdan kilomitr khayraad badan baa ka buuxa kamana faa'iidaysano dadkeenna oo dhan oo saddex milyan ilaa afar milyan inta udhexaysa lagu qiyaaso hal labaatan kilomitr in la eg baa ku filaan lahayd oo hadday ka degaan badda baa ku filaan lahayd iskadaa siddeed boqol iyo siyaade haddana waxaynu la soo baxnaa marka laysku codceliyo weliba la buunbuuniyo maalintii laba tan baa somalilan ka soo gala baddeeda waddanka kasoo gala oo dadkeenu isticmaala baa laba tan boqolaal tan baana boqolaal kun oo tan baana laga soo saari karaa maalinta
wasiirka beeraha somalilan faarax cilmi geedoole ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in dhul badan oo wax soo saarka ku fiican iyo biyo badan oo xilliga roobabka da-a ay ku dhammaadaan iyadoo aan wax munaafacaada laga gaadhin islamarkaasina loo baahan yahay in laga faa'iidaysto caalamkuna yoolku higsanaya sida millennium goals oo kale waxaa ugu horrey qodobka ugu horrey waxa weeye in la yareeyo gaajada iyo faqriga innakuna faqri ma qabno laakiin gaajo badan baynu qabnaa waynu leenahay dhul wanaagsan waynu hellaa biyo badan waxaynu leenahay xoolihii cadkii caanihii iyo subagii waxaynu leenahay kalluunkii waxaynu leenahay beerihii waynaan soo saarina wayna ag taalla markaa siyaasaddan maanta aynu ka duulina waxa weeye sidee baynu u soo saari lahayn aan u badin lahayn wax agteenna yaalla sidee baynaynu uga faa'iidaysan intaba waynu u baahannahay saddexda boqol iyo lixdan iyo shanta cisho ee sanadkii waynu u baahannahay cunto iyo biyo marna ka bixi maayo toddobaadkaasa laakiin waxaynu doonaynaa inaynu xoog sii saarno guddigan wasiirada ah ee loo xil saaray in ay wacyigelin iyo daraasayn ku sameeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa cuntada ka soo baxdaa beeraha ku yaala dalka gudihiisa iyo weliba sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha xilliga roobka da-a ayaa toddobaadkii hore go-aankani gaadhay hase ahaatee ee maalintii shalay oo ay bisha maarj kow ahayd ayay u bilaabantay toddobaadka ay sida rasmiga ah hawshaasi u gudagelayaan si kastaba ha ahaate ee waxa aana shaki ku jirin in xilliyada roobabku da-ayaan ay guud ahaan biyuhu ku darsamaan badaha iyaga oo weliba waxyeelo sii gaadhsiiyo jidadka iyo beeraha islamarkaasina aan wax biyo xidha lagu samayn muddo yar kadibna ay soo ifbaxdo cabasho la xidhiidha biyo la-aan iyo haraad soo food saara deegaano badan oo miyiga iyo magaalooyinkaba isugu jira sidoo kalena beeralayda ayaa walaac badan ka muujiya xilliyada ay dalaga beeruhu soo go-ayaan in lagu soo beego xilliga raashinka mucaawinada ah la keeno taasina ay ku dhaliso in dadka beeralayda ahi ay qiimo munaasiba ku waayaan raashinkii ay beerteen islamarkaana aanay haysan meelo ay muddo badan ku kaydsan karaan biyaha beeraha lagu waraabiyaana ay ka kooban yihiin kuwa roobka oo keliya oo qaybo ka mida sanadka uun la heli karo geesta kalena somalilan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey soo saartay qayladhaan ku waajahan ayax tiro badan oo ku habsaday dhulbeereed baa xadl weyn leh
aad iyo aad baad u mahadsan tahay zahra oo nala socodsiinaysay warbixin ku saabsan wacyigelin ay xukuumadda somalilan ka samaynayso dalaga beeraha iyo biyo qabatinka waxayna inoogu diyaarisay magaalada washington